allahuma haddii safar dheer kadib waxaa ii suura gashay inaan gaaro deegaanka ceelbaraf oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halka waxaanu la soconnaa in bil ka hor uu ka dhacay dagaal xoog leh oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen ciidamadii burundi ee halkaa fadhiyey islamarkaana badankood ay xasuuqeen halkaa waxaanu kasoo diyaarnay barnaamij barnaamijkan oo ka kooban dhowr xalqo ciwaankiisuna uu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi wuxuu ka jawaabaya su-aalo badan waxaa ka mid a xagee bay ku dambeeyeen meydadkii ciidamadii burundi laba toddobaad kadib dagaalkii ceelbaraf ka dhacay oo ciidamada burundi mar kale ay soo rogaal celiyeen miyay u suuro gashay in ay meydadka helaan haddii ay heleense imise weeye meydadka ay heleen xeradii ciidamada burundi ama saldhiggii ciidamada burundi dadku waxaanu la soconaa marka hore inay hanti fara badan ka heleen ma ka samreen mise waa kuwo weli hadba kusoo rogaal celiyo oo maalin waliba wax ka raadinayo haddii xerada aad tagto gudaheeda maxaad ku arkaysaa oo kuu muuqanaya bulshada deegaanka ceelbaraf maxaa dhibaato ah oo ka soo gaaray ciidamada burundi maxay doonayaan iminka ama ay damacsan yihiin oo ay ku talinayaan hadda ceelbaraf yaa ka taliya ama gacanta ku haya sidoo kale barnaamijka insha allah waxaa qayb ka ah nin ka mid ahaa dadkii ciidamada burundi ee duurka u cararo qaarkood dilay ee qoryaha ka qaatay waxaa sidoo kale dadka barnaamijka ku martida ah ka mid ah nin ka mid ahaa dad ciidamada shisheeye ay si daran u jirdileen weliba ninkan meyd ahaan ayaa looga tegey codkiisuna waa mid calool xumo leh oo qofkii dhegeystaa uu maaragtay aad uga xumaanayo sida waxyeeladu ay u gaartay waa nin jirkiisa dhaawacyo ka muuqdaan waxaa kale oo barnaamijka dadka barnaamijka ku martida ah oo aan ceelbaraf intaan jooga la kulmo waxaa ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe kuwa oo xerada gudaheeda aan ku wareystay iyaga oo weliba daawanaya waxyaabo kala duwan oo xerada dhex yaalla macluumaadka barnaamijka uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah in tirada dhimashada ciidamada burundi intii markii hore aanu ku maqalnay ay ka badan tahay maxaa yeele dadka deegaanka ayaa waxayna siiyeen xog dheeraad ah waxaa ka mid ah nin asiga oo duurka jooga ciidamadii burundi ee xerada ku jabay ee cararay ay qabteen iyagoo dhaawacyo sita qaar ka mid a askartii dhaawac ahaydna asigoo ujeeda ay ruux baxeen amaba naftu ay deysay su-aalaha kale barnaamijka uu ka jawaabayo waxaa ka mid ah amniga ceelbaraf iminka waa sidee ma meel camiran oo la degan yahaba mise waa meel faaruqa oo laga kala qaxay dhammaan su-aalahaas jawaabahooda barnaamijkaanu ku haynaa insha allah